bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanfaasootufayle dhegeystayaal kulligii bameel kastoonsan goordaanaha ka dhawaada barnaamijkaana bandhiga warka oo toddobaadyadan idinku baratay inay inta badan kuweelna doodaka ee dancamo bulshada dhega barnaamijkaana ma goobtaan aan ka hadla doona mawduuc cinwaanka isiciyey qabyaaladda iyo doogka iyo kilato bulshada dhatiya ee dhiniga xumaanta markii laga adeegsada jinsi faquuqa ama inay qabyaala daraadee boqof isito waayo xuquuqdu isleey maybaa doodo jeedka martininka ah cabdiqaadir aadan cumar oo ah xubin ku tirsan ururada bulshada rayidka ah aadan cisaaq cali oo isiina ku tirsan ururada dhallinyarada ee degmada baydhabo iyo malaaq maxamed xasan oo ah xubin ku tirsan golaha maraaqyada koonfur galbeed soomaaliya saana sii sheegay barnaamijkaana mawduucun yaka ee danaada doon aanoo dalmaraysiinu dareerii doona sanaadana may bandhiinka ogi doona wilaaykeey cabdinaasir axmed mayow maynatan ka dhawaada barnaamijkaana bandhiga warsan nabaddegan sidii alla kulligiin bameel kastoo isan roogdaahin shaal iyo nabad ii fiican waxaa ka dhawaada weli siin kuryaala gelyaane qadarka astaanta siinka dheeraati oo barnaamijkiina uuna gudagalo waan dhiniga farsamada aawadiye dhegan sidii alla doodano gudagalo doon sidaan hordaan siinka sheegay welibaa ku doodo doonay qabyaalada i xumaanta iyo kilata bulshada marka sida huulan adeegsado sida faquuqa isirna ceebka xuquuqda qofka oo waysi laangada eto laandheera eto leera guurkiya saameynka weeldhato iyo lankii mudunay oo xel xataa hooba dawladda hejiya ku qabadi lahaay sida four pointy five oo kale lanreebow walaagaas oo dhan iyo geeka maybaa iyo la korsulma doonay dhalinyarada shale cabdiqaadir cumar oo ah xubin kumid ah ururada bulshada rayidka aadan isaaq cali oo kumid ah ururada dhalinyarada iyo weliba malaaq maxamed xasan barow oo kumid ah golaha maraakyada koonfur galbeed markaana malaagsan eron lanwing oo toddobaatan jareenka adhan ataba soddonkii halkuma iiladeerina kacale hadhawaada kulligiin marka hore cabdiqaadiriya ka bilaawo doono hadhawaayowka stuudiyaha idaacadda warsan marka hore haka dhawow eed ieedan mahadsanta mudane dalmar eed ieeda handhowno sidanin asuntii idaacadda warsan oo markasta dhan bulshada fikrisha iyo waxyaabaha dhibaatooyinka jariya dhibaatooyinka dhateeyaal iyadan ku hadalahayd waan eedan ka faraxsana inaan ku hadal mawduucan oo dhibaatada badan ka hayd bulshada dhatiye waanu ku hadli doona biidn illahi karim wali fikirkayne un oo shaksiyaad goon inu beegsadaan iidaana mahadsanta iidaan mahadsanta cabdiqaadirka kumahadnaqay sida faylaad inin ku ajiibtay hadhaw ayowka aadan isaaq cali haka dhawaaw istuudiyaha iyo cadariidii warsaan بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن ضوء ما هسنتين إلى عد ورسلنا إن بدن وما هدمايا سلفة إلى برنامج كأنداد هيايته oo marka aan kor u qaadista xuquuqda muslimiinta koorka armooshe falanqeyntiyo marka insha allah gobol guda kala doon hub ilaahay kalana idan idan maadsanto malaagan damboysini una oo markaas kuwinayaan maadaama isu mid yahay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed malaag haka dhawaaw istuudiyaha raadiyo warsaan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن إذا ما سنتين إن إذا أدو ورسن سيدي دورك فرفرعون وقال داس أرمها بلشيد إيو إذا جي بلشيد أن هايت إذا حكمها نغان إن داديها دا ما يبوا برنامج كنا دال مرنا ما يبوا إذا حكمها نغان برنامج كلا هنين بند كين ولي أن أغلقان إيو رأيغان إيو أغوانتان إن كجيتي إيو أي أرقلمضان أنوان كجيتي سيدان هو بلاهيه إذا هن أونا هذه ورسن أمها نغان kii ku mahadnagay malaaqa sida fayle xaniinka koobdii may baa marka hore faday in aan annaga barnaamijka doodano kor ka hore ka bilaawo su-aal aan horeytoona aan weydii cabdiqaadir sidoona ku warqabna qabyaalada waliba waa shay lama af leh sida fayle hoo langa isticmaaloona yeesheenaas ini markaas la shal dhowrsido hoosidohun langa isticmaaloona qabyaalada waliba nagadaase toosheena korto mid faquuq ini iyo dhakelisk iyaanaysido iyo walbadan markun asal ahaanba hooba tacriifku bili keera may qabyaale
بسم الله الرحمن الرحيم هرت قبيالد هو بلغ لنكسو سومالي هو سومالي كنولاي صدن كان سنة دنب والبدن أكو شيء كور معلم إن أي جوب جوب بدن نكو هاي فكر بدن نكو قو قبيالد سامين بدن لته mar shakhsiyaad is-oo danaysi identitiska harka aan fullo fadaa adeegsade mar inay bulshada ka burburiyo liin adeegsade mar inay dowlada ka burburiyo liin adeegsade mar inay shakhsiyaad kale xuquuqdis la berbero la aamo liin adeegsade yaba wejiyaal badan liin adeegsade laakiin ma ee wada fayle iyada oo hayti xadiidkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam mase xadiido badan ha ku ororeen mase aayad qur-aanba horey lahanka sheegay iyadoo qabiilkii meelo badan laha kitaabadii diinta kuma dhae iyo hatan iyadoo qabiilkii le hatan iyadoo itaa weji kale oo qaldan dhiin adeegsadaayo soomaali soddonkan sanan dambooye mase labaatan iyo sideedkan sanan dambooye waxyaabaha iyo dawladku alwaayta qabiil ahayd iyada oo dad badan oo waan aan galabsana magaaga sii saameey seefto magaagaas marti is oo xitaa wali liin dilown ogayn kan kale xitaa qofka kale wali is un dilown ogayn keliya aan kaseedan inay qabiilkaas leeyahay qabiilka hal siyaabood haddii leera faa'iidiley ay dihayti ro wajacnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu in akramakum cinda allahi atqaakum mahayna inis dilo mahayna iska dhaca mahayna iska boobo mahayna iska gumaada mahayna keliya inay dadka isku kastaan yaa leer marka qabiilka badan dad badan aan saameeyey dad badan oo cugdadgeli dhiig badan aliindeedii dad badan ah hataba hiinka jar tabasho badan oo laabta eh oo weli qofku maanxayo haddii awoodoon hadal kor haddii isun hadalka aan awoodneen ma hadal kor laakiin dad badan oo soomaali kuma deh khaasatan haatan madiinaha ku qaada deegaanada koonfur galbeed dad badan ah tabasho qabiilka jarta oo haatan isoo laka saameeya qabiil dartiya waana shay in laku fogaado faylo waana shay in bulshada ambada laku wacyigeliyo faylo waa shay in laku tababuka haboo idaan mahadsanta
idaan mahadsanta cabdiqaadir weli baan wareejiyey tookudan malaaq maxamed xasan barow oo malaaq walbadan walba ka dhajartaana howlo qabaa'ilada oo waliba kumid ah golihii malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya walbadan oonu ogayna yaada ogdo oo dhibaatooyinka qabiyaalada bulshada dhateya kaleeto bal ada u korsulmaasisa su-aali waana ka dabaqaas waaye aragnimada tiida inta aad haka dhajartay golaha iyo dhaqanka qabiil meel ka tilmaami karo la tacriif
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد إن مرلمات إذا كما سنت إن قبيل سدي ولالكي من صاحبكي أو هري إن شاقي بهرت إلى هنا سواء كتعريفي ومن سواء استعمالها إن burburkii hadda may buahan labaatan iyo dhowrka sano oon burburka una nahaay ba may buahan gudaashiina qabiilka iyada aan hoogaysadii iyo oo dhowr nooc mise dhowr weji la isticmaalo mustafidiinta mase dadka ku faa'iidaysada oo qabiilkana may baaba error hore dadka oo aqoonta aan la haynee mase may waa bulshada anti on daciifsan ah oo laku yaaba sida hataa hu dhow markiioo xil siyaasadeed fadaaya mase miil badan walku galaan fadaaya laku yaaba hadda tartan ini miilu ku ku jaru anhaysan manaa tartankaas wali aqoon ayuu ku qiib gala fadeen anhaysan ini axyaanan isticmaalaan marka maybu maybu qabiil isticmaalaan sidii fursadaas miilu ku jarta yo an ku qiib galaan qabiil sidi maybu abala sheegayaha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaaruf waa ilaahay ee rarta miila saka reebe mayba banayn kuwa imi uun iska iska iska gorano uun iska hariirino qabiil taasa hayti laakiin uun mayba ban isticmaalnay he soomaalida dhinac hob lenferi dhiniyi oo maybuaha negative ka haya len isticmaali ini war laka burburi ini war laka dumi ini maybuaha hata dhiig muslim laka xalaaltaysado ilaa muslimka uun hadda muslimiin soomaali dad muslimiin aba ena dhiigana meeli hata ilaahi jeey hata kacbada burburto iyo qof mayba muslim eh yani mayba dhiishii oo baatila liindeedii iyo ku doorbid ilaahay luku yaab unuun marka mayba geeg inuun caatafad gabali ee uun andilin boqolaalo qofood oo marka waljoo gaabsadeen un la hayn marka horta qabiilka dhowrkaas noociiley laakiis marka maybu markii oo dhinacan kale nefiriona qabiilka maybuwa sidii ilaahay sheegay inilisa kas waay laakiin dowladooyinkan burburi iyo burburkan un hadda gudaagayn ununa saameeyey hadda soomaalida mayba leedahay shan shan beelood yaal ahay mase afar afar beelood i bar hadda shanta beelood una ka ka deegaan ahaan digil imirfle ana digil imirfle soddon beelood yaanka jartay la ahe maybo dadka boqol soddon iyo shanta beeloodo soomaaliyeed soddonkaas beelood maymuka kooban digil imirfle beelo iyo jar hadduun digil imirfle gudaaga kiiganba ka doonaysan xuquuqdiona laka duudsii iyo mayba gabaa'ilidii iyo ku mayba haalkii kuwiinay mayba xuquuqdio ka duudsiyeeno marka yoogina hoos mayba hooslenyumbi xuquuqdii siyaasiyan ti hadda la sheegaayin saasba ka waayo dadkiyo kugu wiinaya mase beelogyo la dhaladeen in awood sheegadeeno yoogiiba la ari hataa mayba muktafiin naqdeeno dad saaxadiiba saas ku ka baxeen marka sidee mayba may mar lamaad i marsideed may hadhawaayaan horta in qabiilka doorshii la yaraayo qabiilka doorshii mayba baka yaraado korayo oo cadaalad la helo dawlad oo marka mayba waddankan iska filana in la helo laakiin un hadda geeha dhibaatada jarto mayba ba'taa wal kasta oo marka mayba magaaladan ku dhiyo mase mayba bulshadii dhahtiyo ku dhiy qabaa'ilidii mase uyaasidiya dhabarkan dhikadahaya hataa askariga dawladda in shaqeeya oo labesin hogeed usu dad haa dhibaatay malaagi waa kelili masalankan ay ku dhalad mahaysado hasaanad oo marka mayba dawladiid mahaysado bal markasteeba mayba bala ka tabakay mase mayba bala haanagay masla hasku ku riixay qabiilkiisu ku dhaladay ma mahmaa jarto qabaylkii marka ini markasteen oo qeybsiga siyaasadeedna isu maybaha lakijaangoyo askar haddaa hoola qoreen arru lakijaangoyo war kasoo qabiilka lakijaangoyo noqdo qabiilkii doorshii yelha firfir oona yaa murqawin liinwaali bal malku biina doorshii mal yaraay ka mayba aqoontay iyo door maybaha waay aragnimaday markii aan edegsado mahma qabiilka fursad badan la siiyo un qabaa'ilidii hadda madaxan ana mahma qabiilka fursad badan la siiyo oo la aro maada hob qabiilkan hob ahaan laku barmo jidka laku bahe la aroon cadaaladii yaraabas cadaaladii yaraas gabaa'ilida hataa sanadkii sheegay soddonka qabiilo hadda diil imrafle ankajarto saxiixiyaasha haddana qabiilkii markii la er haddana qabiilkii naftir iyo baaba shaljar lemay markii la hadhaha galo hangladan malaas hata kan inta ka reebaan qodobkaas gudi un furdoogna adoo hor gudi unka jarta doodinkii wadaw walaalkeen aadan amarko waliba faday inuu iskortirma aadan aqoonta ka eedan mayo qabiil tacriifinaa
horta markii lagu hadalaa qabiil qabiil wayba ummad oo isku xiran oo maga ahaan marka macnaa dee leenka talagalay anii marka macnaa leenka qabiil horta intii laisku aqoonsan leenka talagalay waa seef lama afar leeba qabiilka wanaagana walan adeegsado karo xumaantana walan adeegsado karo marka qabiil wadanka labaatan iyo sideedkan sana burbursan sida saaxiibyaday hor aan sheegeen walaa burburi ku damboobay qabiil ahaayeen qabiiladaas oo gudaashoo is dhibaateeyeen dhibaatadii iyo iska gobadeen sabab nagadeen inii wadankii burburo dhibaato raagto raad dheer dhaafta sabab unagade marka qabiilka hoba wanaag liinka adeegsano xumaanto liin adeegsado way buu ahaa shay eed xun oo dhibaato badan fool xun shaanaa waayo sida saaxiibaday malaag iyo saaxiibkii cabdiqaadir aan sheegayba qabiilka maybaa sababay lama dembaba aan la hayna wali dhiiban ogayna isku dareeraa intii macnaa magaagaasaa isdartislin dila qabiilka way baashaanay kala fogaasho oo qabaa-iladii isla deganaa inishal fogaadana shaane qabiilka macnaha may baa shaaney isku socodkii ini yaraado shaane marka macnaa haddii oo dhanka macnaa isku dhac heshay macnaa hadii liima isticmaalo qabiilka may shaaney kala fogaansho xalsheen idin dheeradaashaan idan maad santa aadan kiin kuma hadnagee sidaa faylo oo aad fikirkan ku dhiibaytay su-aalo hore oo ahayti mayo qabiil weliba han naqday malaaga malaag su-aal nin hidatan waleeta markuu mayo qabyaalad ama ini qof qabiil use ku dhaladi dartiis use ku waaye xaq use leeyay qabiilka kiiya use ku dhaladi dartiis ee walika waaye xaq use leeyay
idan wanaajiidi ti aan hadaayi markii aan dhahgalo fadaa ayaa kuma tahayti dhabaa'ilidii markii haddana qabiilkii la aro qabiilka gudaashii haddana laku yaaba in isra riix ku jaro karo qabiilka maalan qabiil hebel walhaas la aree laakiin haddana isu jifooyin gudaashii ayaa leeyay jifooyinkaas haddana maybo sidii hadaayi balahan iska awood sheegadi markii daladigu anakin ku sheekiyay haddana gudaagi qabiilkii markii laiska koy haddana inina laiska awood sheego yaa mar yaa dhihi korto mase marki wa la inqisaamo mase wala dhiibiya laku yaaba abdiqaadir oo miilasada ehilhaay inilinku reeba jif hebelaaye ata shalay iyashadaha xisaab noocaas intii laka hisaabi lankale oo mayba isu ku liidid ini wala kasi yo olin fiiriya mase un oo ka oday dhaqameedki ahaan una ka dhiibiyaano qabiilka gudaashi ila maybo han qabiilka xabi hal shal shal wiinoday mase shal yaraaday qaraanka markii la ero marka seeb insimayi marka xuquuqdana marka seeb inilinsimo wal miilaka jaro koro okay qabiilada dhatiyo waliba ka jaro koree qabiilo isla qabiilka usiiyo jifooyinka toonlaan dheeru leedo toonlaan gaabu leedo waliba jifadoo dhatiya ini hanaanka awood qaybsiga four point five oo kale walka hel markii qaraangnaga toona kusimanaadaan dhiig toleed haabay ama qaraan kale oo tolka walka suubsada haade kusimayiin tagna walka foqoqa odayaalkan raali ka yihiin marka odayaal horta in badan may ku shaqeeyayaana sidii walaas liniiska dhawaayo faday mase qabiilka gudaaga kiishii linka cadaalad fala faday horta badanaaba odayaalku wala ku shaqeeyayaan ku mid ata ileen matalan hoob aad geedka aad qabiilka gudaaga kiishii aad cadaalad aad an ka suubayna bariyey martay qabiilkii haagallo may baaba ka arka kore laanka jifadaas intay keen fadhaato shalay noo heeliydi hebel hebel aan inan ku heeliydi abdiqaadir saan inan ku heeliydi saan inan ku heeliydi saas daraadeed si aan wal iwarsadaas wala un hodhow sheekad un haniinagada doon yo kuma naqdaas una in badan ilal xad kolka baryool ku yaabi inay unub awoodaanu mayba qabiilkii un oo xukumaano dhahrowno inu noocma mayba walna ninkumarorso wal dhii koro laakiin una badanaaba mayba zucmaal gabaa'il mas mayba may magi un ana hadda hogaamiyaasha qabiilka badanaa walaa un mayba ku shaqeeyaan oo mas inferiyaanu balance qabiilkii inu gudaaga kiishi lahaado mas mayba jifooyinkii yar yaraayo naftar iyo doorsho lisiyo qaadadaan mana hataa hoob her mana heerka dara hataa mayba hoob hoob yaabaan hataa se her state yo helaa mase golaha deegaanka mase oli noocaas eho qabiilkii leey siyo ka helaan badanaaba ku shaqeeyaan marka laakis wal dhii koruu saada sheegti wal dhii koruu iniyo ka waayaan jifidiyoo yar mase saasayo insaas wal noocaas ini wal ka waayo koraan wal dhii koruu axyaana maadsanta cabdiqaadir aadan koley xubnaha urada bulshada raydka ku mid ato dhalinyarada inta badanna ka dhajarto intii ada tawanta jareed لم حقوق إسلاعي قبيل كيشي دتيس جفو خيوان كواي هل هاتوي أما والكلا هاوي إدي دان ما سنت ها جرى أو ولب سنيارين دنب مدن هو غاد دولة فدرالك كسوك دولة وكرة مملكة قبلات إن يد سنين baarlamaankii koowada hata wakti shay dhamaadaha ata dhamaaday walbal ilaa ma ayn dhiman markii hata isuleen xuquuqaan siyaasadii in damboytay lika shalbahi oo yahayti maadaama tii federaalka ku damboytay laakiin taan unahta surugni leen xuquuqaadnoy baarlamaanka hadda xilka ku dhamaada haaye boqol afartii sagaal xildhibaano xildhibaano badan mudanaayeen laakiin boqolkiiba siyeetun xildhibaanada baarlamaanka kuma tahay wal ku mudanayo mase qabiilka isasem qabiilkii lankajar ku dhaladi haabay mase lafta qabiilkaas kale kumadahayti haabay yadoo dad aqoon in leh siyaasada badanka ka jari mase walhabardii kale ruugan yaalan xitaa magaashi in qoro korno iyo baarlamaanka kumadahay taasna may sabab in ahaa madaxweynihii hore roogi iyo oday dhaqmeedyadii markii la hulaaya ma erna deegaankan ay badbaadiyi karo mal erna deegaankan ay ku danqade ma erna deegaankan ay horumariyi koro taasina may dhaley marki damboyti doorashada markii hadhowaati madaxweynaha siqaar kumad eyo iyada u bahan xitaa isku dhac badan ku koyti madaxweynihii iska asliyahayti haddii ha ada fadeen dad aqoon-yahan e mase walgalxgarad e mase dad mudan haddii ha ada fadeen intaas dhan ma dhiifane doorasho dhamaa dadka dhammaantiyo kawada qanacsiyin a dhiifad badanaa bahata dawladda maamul goboleedkan hatanin ku dhisan bulshada badana ka dhex jirta baarlamaanka hatuma dad may ku fulaan dad mudan yado qabiil lahan kulan ay mudun ay deegaankan badbaadii kor ay deegaankan horumari kor ay walha akhriya sidii leer xildhibaano qaar oo xildhibaanada kumad hayay may hayana dad oo ka jaran lay la argay beelalenkolo talan may la argay lanko i adeershay mase lanko i walaalshay baarlamaanka federaalka isla baarlamaankan iskala jaran beelana intaas oo lafaad kala jartay intaas oo jilib hoos kala jartay walku mudanayay marka faquuqa mase qabyaalada madilaha kubahi qabiiladii waweynaytay jifyaalkii hoosa qabiilka isla dhalad yaa saameeyahay yaa weliba dhib badan aa kahayd madiad hata fiirida digli marfle qabaa'ilada sabakaa ku fayla si adan leeta hadaad waraysata kabakan kale ku cabasho badanyi yaad ola ku cabadaa isreeha siyaasadeed haddii ada hoosan dhexgalla waraysatoona ma in badanaa ini malaaqiya mase gobta hoosad ku dambooya ini faquuqa se isriixiga se magalaaqiya ku dambooya okay alooma ila rogdo malaag ku tirsan golaha odayaalka dhaqanka koonfur galbeed weliba saxiixyaalka leeraha niilrooga malaaq maxamed xasan barrow kuwaran ba eedeynta laleyd malaaqeeyoba mas-uul ku ah ina xuquuq lan lahay qabyaalada raadiyeek waayo oo hibloo lan dheereen dhiibno ismeela noobiyey
mayb waa iyadan suubi horta saaxiibkay aniguna way tabartaana isku riixaan inilanka hadashay mise nasiib iyo sii koro wal sida isu inshaagi jarta dad oo hataa isku jifa markiilaha kugoda hataa isku uys e ini oo isla helaan nasiib isla helaan lakuyaaba hataa markii aad dib anfiiri doon sanadooyinkii mise afartaa sano qoli ku horraay markii aad anfiiri jifidii oo dhan ini walwaaysanay hataa laakiinse nasiib iyo helaan markii inka dambaysana ini lam qofoos isdhalati mase may buaha qaraabe e mase odig oo lam oday in istirsadaayan ini wal isla heleen wal nasiib iyo yooka hele koraan laakiin markaseen haddana may buaha hob ada marjac aga qabiil iy mugiskiaad had fadhiisiy haddana tusaale markaan lahaan qaadana ada hata beelbeelo kumid ee hogaamiyaas lama kuntumi ilibti oo kale taariikh bay dhow ku dhiidi yaa waliba hayday malaag boorow bini laari xuquuq qoflay yawaaye sababtaasa sheenti ini markun wal oo hiililangeero hataa malaagina hataa usu heerderi niis hataa golaheeda hataa ku dhabba taas oo kale ku waran wali isu he koley boorow laylera wali isu mbooraayin boshini ini isu umudlay wal duudsii fadaayeenoo lakuhoog badiyay shacabkiiba kuhoog badiyeen oo dhinac kale aan riixaana usuubbay qaldanaayay maya mase isuuba basaxanaayayhe wal ku hiiliyahe dhinac kale wal leen ku hiiliy naftar iyo taas inay isweydiintiyiw aan lamada kontuma ilitiyi طبعا ما يكون متى هند على يرضى ما يبوها ديجان كبيضة ما يبقى بكم متى على يرضى حافظ وديجير يكون متى الجدي لو أنا أصور حقدور رتين كم متى بل مركز مهين أنا لو مستقل أو مرح بنانا هاي مركز جول هذا كم كم متى إنه يكون بعد هاي يلي إن دور هذي مركز حدوك هرم قيب قالنا ما مول هاد لساومس ما يبوها انكسر والبدن أنا جوب جوب أنا هاي walbadan aragaani si sax ah inay inka dhiyeen si lagu roonaado fadi een markaas aan dhiyeen uu aragaani laakiis een waa hadda kor un un haqoban ma lahayna badanaaba dhaqankama iyo ood in iska diyaan aan ti ahada aan aan ku oga in qabaa'ilidiyo marka may bas dadka masiyo xukumayaan ku eed baxaan hata waxa ka hayda doorashadii koonfur galbeed barnaamijyada kolley tolkaana miyar labaatan soddon kooras aragaasi dibaannimada heerka muroog oo iyaba ganaabo ama naga tilaan marka maykiin qorshaysan adku ku dheeraada korta in xuquuq langleye ada
horta idan suu biidan un ka dhaqan ahaan hataa may id cabashoon ku qabnay un walaan barnaamijkan badanaaba soomaaliya mayba bal arey markii dagaalada ku dhiidi orshay ya ka badbaadi dhaqanka ka badbaadi diinta ka badbaadi marka may booha ulmaa udiinka ka badbaadi marka laakiin markii aad fiiri hadin niyadii dhan wala ku galay may baba aragaas mashruuc la arhaa hadmu diin bi ismi diin wala arhaa lan diin sheegada wan diin dunyahay wadanka isku jar ee tan kale dhaqankii siyaasi la dhehgeli lanka mar lanka dhaqanka markii uu isu sharafta lahay hataa may baba haytay markii isu qabiil shay qabiilka wala dhax jaro isu may baa ku taliyay wadankan ahzaab siyaasi ku jartay lamba may baa geeg aqoontiis iyo may baa magalamadiis xisbigan kabiiray waa ku shan dhaday een malaag markaas walaas dhanku madax banaanay een may baa dadka dhanna insimanaay laakiin geeg may baba aragaas ah may hebel oo lukuroonyi how ad mayba hebel kaleed aad aan heli hata ee dumar kastayba makoodigaas horta Aha.
dhibkuna nahay soo kumid ahta Okay.
laakiin ilaahay hoob mar kasta mayba iska diyaanahay inuun cadaaladdan dhawaan insha allah cabdiqaadir anoo hakiimnada u doonaya markoo weli faday meel ninka qoray Eh, aadan eh, dhalinyarada kumid eta koley han siyaasi ilaha ada korto han bulshaaweyn ilaha ada korto islataa xuquuq ada leter kuwa ay korta qabiilka darji dartiis
ay baanka waaye baaba horbaan dhiiday siduu una ogsugna state oo una reer koonfur galbeed marka macnaha dee goono waa koonfur galbeed la raba haysana stateka way baa haddana walidhown soomaal dhow may ka bees garaysantaa qaab qabiila ka fa- yaa ka- yaa ka bees garaysantaa four point five yaa ka bees garaysantaa four point five ka naftirshayna may baashaanay war dabkan see xallin kale dadka isdhamaayaha ishasuuqaha see xallin kale qabiil kastaba macnaa dee malaaqshii way buahaa madaxweyneha dhanka weelo qabiilkiiba dawlad dhisanoo gooni jaranjaal le madaxweyne le madaxweyne ku-xigeen le halka weelo leh qabiiladii horta awoodinaa la siiyayihiin madaxweyne liin waa leh malaaqa madaxweyne shoo ah malaaqida bulsho yoogiba marka macnaa naftirkii shoobaa la dardarahay faragelin siyaasadeed oo marka macnaha way bua may berberaase marka macnaa madaxdu ku sareyto oo maamuladii sare ee yaa berberahayaan maybeelo malaha ismi iyo eh, nabadoono iyo malaha oo taleada marjac malaha oo qabiilka neetanagada Qabiilka leta laakiin- laakiin- shiriis go-aan ma deeli karo odagii odayaalka bulsho yoobaa la dardareeba Mm.
rabitaankii shoo hataa marka macnaa maafulaawa awoodo markuu odayg weyn ee cabdiqaadir weligu Qabiil- jawaabo doone ee malaag maxamed xasan barwani ku jawaabi doone isla taas naftirje Mm.
hakiin nagday lahda ee ee una waqtigana beeqaamiyaan cabdiqaadir eedeed maasanta dalmar wadyaraka darfade Mm.
horta qabaa'ilada dhatiye isgumaadayaan dowladdii hadda dowladda hadda federaalka xilligii baarlamaansha la xulay waxyaabo badanoo walla ku akhriisado inta ku dhiy dhibaatooyinka inta ku dhiimay kumad ahaa langa ergadis diyaariha saari iyo ergada qaar hasrahen hadi garoonka ka degaayeen baydhow ka degaayeen maylare xildhibaankii kabal doorade meel erga kale laku sheeni ma og musharaxaga kale meel ku kooyi ma og Sa.
meel walka dooradi ma og waqtigi liin qobadi ku kooyi fadi laakiin ku hor si- si macnaha xaquuq islahay liin duudsii iyo hortiisa doorashada indhidi la musharaxa ee way duutiyey xukuumadda madaas xukuumad arahay dowladda madaas jarti dowladda koonfur galbeed maamul gobolka dhaqameedka ma madax banaana een mahayna lan bulsho lan malaaq faday mahayna lan madaxweynaha fadayna mahayna mahay lan bulshada faday fadaasi oo ini een isbedelka kooy ini wala bedel dhibaatooyinka iyo aqabada madaas haysata saliinka gudub een may kala jaray lan musharax ee oo een isna saas oo kale bulshada fadaasi intii markii ishoolka hagali lihiri waa hoolkii dhan bal ku saari awoodaas markuu hilmaagay een mar qabiilka laga kelay Mhm.
siyaasiga qabiilka een maamul goboleed koonfur galbeed roogi een ko ilaa ma haddii koon ogaayna lama la ogaayen suurtagal een lanki sugaay isuna markii hiri la hiri kabacdi lanki la doorday hobla haddii xildhibaanka kan ala shaqeyle een dhibaatooyin noocaas eh, eh, may kala jare dad hogaamiyey kooxadidii hore ku tirsan oo een in badan malaaqyada oo kale related ah oo yoona een een in badan yoona xaquuqda deegaanka mase dadka oo een aqoon-yahanada inba beelas ku dhalade mase een reedshoo ku bahi in badan ku duudsiyaya marka een beelooyinka waweyn iyo beelooyinka yaryar oo isla deegaan isaas oo kale yaan isxaquuq dusiyaan haddii geeka guddoomiye degmo een la fadow mase guddoomiye tuulo la fadow een yee oo lanka ku mudano qabiilko yar ku dhaladi wal maamulo kori la argaw yee lanko qabiilko wiinga ku dhaladi dartiye oo walban ogaani meela linjane marka een mee een qabaa'ilada guud yoonay mee hetaa jif hoosataan inis gumaadaan markan gumaadka may deere ilaa ay heer qoys linshalba Okay.
taas may saameyn ka laha qabiilka okay eh, weliba faday oo malag inaad kiimada su-aalo Eh, may saameynta iyo qabyaalada kaleta bulshada deegaanka kulama un ogaanay siyaasadii ini markoono xukuumadda markaas jarta iyo malaaga ka- ka riyaas lankiya fadaas ini bulshada ku biiri malaagini fadaw inuu su doorada lan bulshada tiis ka ganacsanta lamaadun ab oo waafajiyaasa may saameyn ay kuweeldhala korto markon qabyaalada bulshada deegaanka iyo oo malaagina culays iniga xukuumadan ku kooyi karo culays bulshadiina ku kooyi karo go-aan gaadishihiisna hataa nagada korsato oo dhinabaneendiyaan Een, yani kiin sheegaa iyo horta een siyaasadda dha- dhatana noo geli dhibaatada uun hayso kuma dhata taas een maybo hob yani hadday sheegaa yalanka xisbi aadaan mise marka maybo nooca kale us- oo madax banaanyi iyo aqoontiis iyo rigtilamadiis iska taladaan een dhibaatadaas dhinaca malaaga ku kooyi qaadna bulshadana hob lankaas taageersantay hob sulaasu sheegada in bulshada taageero ku qabay oo sheeka baha fadi markaas tuulidii hob santuu galajiyay mise deegaan doorashadiis marka hob bulshadiis taageersanta marka marka saasa markasteeba iyaga kooyi fadi een sila sheegi horta een dhiig horta ini oo malaag marba ma- marko baryo ini doorshayba meylo een ciidanka yaraado oo mayba isuba mayba madax banaanadiis mise rabitaanka isu fada horta meelo marko baryo ini isu hamban oo la dhiigi karo yo oo een een la- ee, xukuumadda halkaas meelo ku jarto een mise nidaamka halkaas meelo ku jaro ku hiiliyaw laakiin een ka dhaqan ahaan ka gol dhaqan ahaan un badanaa san hadday marna aan marna mar badan ana sheegi ana kanagnagi wala un ku shaqeeyaano een qabiilka gudaaga kiishay sidii un cadaalad an kasoo biifadna een kolka bulsha duruf ee, ka ka- ka reebo korta mise ka rii korta maaquulu laakiin un badanaa wala un ku shaqeeyaano inuun balance leen soo biyo ee walan hay sanad sanadkii ee sanad hor wal qabay sanadkan marka mayba wal la siiya oo fursad la siiya inuun markaas un ku shaqeyn Okay.
muhiimadan taas okay isla tan eh, yo hal hal daqiiq aadaan eh, waqtiga fadaan nin baaqanim cabdiqaadir weliba si aadan isla su-aaluntan eh, oo malaaga hadda ku hadlayo doorka qabyaalada iyo kaleta eh, may saameynta qabyaalada iyo kaleta bulshada deegaanka
آه، deegaanka saameyn dheeraa macna ayaa qabyaaladiya kaleta maybaa qabyaalada kaleta bulshada gudaashay intii dadkii macnaha kalsoonadaba mayba ku- ee, kalsoonada macnaha dee la shalna gadan kalsooni darro ini marka macna meelo kooyta is aamin la-aan ini meelo kooyta ee, tan yeedahayd marka macnaha sababta kala fogaansho iyo wayba dee dhibaatooyin marka macnaha oo uqdad iyo markhaad reebo ini marka macnaha dee oo- oo re- sameeyta way baa kale marka macnaha een saaxiibkay ee malaaga ee qolyar qolyar aan loo meelo yar kutaa badan malaaqida naftirsho ee qabaa'ilada oo duusinta walaaki leeyihin mararka bulshada ma argaasa malaag usula go-aan diiraw lamu sharax ee sugoona an heli walifadaa ku qaada helis goona lin ogayne la gale wayba argaasa ha lankan wal doona iyada wallaahi arrimahoo suutan yeeda oo een musharaxa iyo lanka oo ee, xil la sugaha ini marka macnaha qof ma- Markuu- madaxweyne meeljeegu ee, qofkii lahaan diri marka macnaha de arrimo iyo ku dhexayto goonaawo marka Malaaqida marka ma- dalkii dad- qabiilkii iyo deegaankii rabitaankiisoo dhan marka macnaha bay waahan wal ku baxee maybaa lingudubay rabitaan shaksi Ee, saas oo kale xildhibaanada marka macnaha oo dawladda dhexa iyoona rabitaansho goone iyo uidaa mararka bershe koonfur galbeed faragelin may ka sameeyayaana oo saameyn weyn leh ka sameeyaan okay cabdiqaadir ad oo dhiniga oo siyaasada ku baxaaso bulshada iyo dhaqanka ee fiiriyaasa saameynta dadka deegaanka iskaleey qabiilka een iyada eed iyadan mahadsanta horta een qabiilka een ha ku qaadoy een dadka deegaanka baadiyaha degan Mhm.
ama magaalada haddii leere een ambadan siyaasadda loo soo dalgalaas een dadka baadiyaha degan muddada fiiriyo baba deegaanshu meesha laga qabiil qabiil waroo way shalay ceelalku wala shalay xitaa tumo ceel haddii meel iska leeyalan ka kasta qabiil gooni ay leeyihin haddii dhammaantiyo warta qabiilhaan guud ahaan liin wada qododo fadhi mase een ceelasaas liin wala fadhi hasta qabiil meela ku baa fadhi an badan daaqa wala iska gale een dawto wala iska gale een meel iska gale xitaa beero madii hoolaha galan oo kale wala iska gale een qofka baadiyada rooga beertiisa haddii geeka hoolaago ha galan oo een qabiilkiisa eh een may ku sii neebiya qabiil kale hoolasha ini beertiis galan een ambadan walaas dhabaatay een waaba wayba ku yaalay sharca haddii beertiin toy gal ii banaha een sharciyo horeen dhakadeen ba jara suurtagalow marka een baadiyada madii xitaa guurka saameeya magaalada naftiya een madin dhowey ee, sanadkii hata una dhaafani bilawshii adii bila socota muqdisho in ilanko een faquuq qabyaalo dartiya liin dilay liin gubi ee, ها ان ها marka in baadiyada saasoo kale yadoo nis dilaan en aritain ka sii ugalera reer hebel uniyo mis guursadaan may weel intan dhab ayna dhayaan taas qabyaalada weeli qabiilka weeli dhabka may kumad aha en mararka qaar bay suurtagala ariita abtasheeb inay qabiilka la halga ariitaa doonadii dileen mas walaalshe dileen caano mas qabiil caana qabiil kale jir utub utun hore in jarti tabasho hoosad jir iyadoo markaasna hadda markaas hubkumiska haysana haddii familka horta haddii guur le wala dadkaas ka dhawaya kumid yihiin marka iyadoo taas diidayaan ini reer hebel iyo una miis guursaan may weeli intan dhaba in dhagaaliyo eraan marka bulshada dhaatay saameyn badan kaleeta may suurtagal ee wal hordhi ini geeka qofka isku socdo mase howlashay wedad la dhawaatay isla deegaankaas le hadda for example sanadkii hata un hata hadhaafani kii ku marayay sanadkii labada kun tomiyo todobadii xoolagii boqolku koy ma inguurena dhanagan ma inguurena yabaay gaal oo dadkan deegaanka boqol degow kumad ee sida ogaadeenka oo kale gaasho meelaha daari sida deegaanadaas boqol qabaayilo badan degee saas oo kale yoona meelahan bahan marka meelasay may ku dhiyaasi marka maylinka seeday meelada deegaan ee horaan degnay dhulku yoo leeyihin sida markii yoon aragaayeen marka warooyinga jar may jare dhul la daagaw hamiin iyadoo gaala daagayo mas isu bari galanyi leymareerta liska bilaawe lahafiijiye dadka baahi jeyti hoolagiina may fadaayan daaga fadaaya saas markan dhibaatooyinkaasi may luka leeta qabiil
idaa mahadsanta cabdiqaadir aadan hataa kubay qodobka malaag hal daqiiqa ka koob saameynta qabaa'ilka ama qabyaaladii kaleeta bulshada deegaanka adoo siyaasad un ku fiiriyaan dhaqan
ka dhaqan ahaan runtaa saameyn kala duwanya kaleta to horta hob len feerigiti reer baadigi oo lanka baadigi rooga mase may haka kori mase meelile haka weynaadi may may aaminsanya horta in shaksi ahaan dadka kale isubu ku sarreeya mase qabiil ahaanba qabiilshii qabaa'ilada kale ku sarreeya marka fuquuga badan horta saabsaka kooye marka mayb isdilka badanaaba wala wala ku dhaldo iyo kumid ata marka baadidii un badanayba hadda dhaqanka keygan hadda laku yaaba lanka isule beredka dhala kale bas awshilay beredka dhala laakin oboogyaalkan waliba reed ku jari dhaqankan oo dhan mayha ku jeedin baadiyaha ku jeed haddana marki un haaguurnay beledkii un haagalnay haddana ilbaxadii ilbaxnimadii mas xabaaradii maqaadanay badanaaba may ka dhabaqaane un oo wili aqligii baadidii yaa wili haddana un beledkii un orog kilay may bora ilay la asariyayahay maahane mingu guur ila umudush hada baadi markil kilim qabaa'ilada ruuga beerilaydin xeera lata dadka oo hoolaydin xeera li nasarga hada isku xeer ma ah dadka reer nabadeed dilka tilmaamo dadka oo may booha beerilayda aw laakiin dadka reer guuraag ee oo dogta may boo aska galaw mase marka may booha balaamaytu hata marka miloniniska kooy hata wala ka sheegi mase hata may boo lanko gobya ale walaa sheegi hata iska degaalo neefka iska degaalo badanaaba dagaalsho badinyo dadka oo reer guuraaga ahoo marka may boo hoola dhaqdaaw dadka beeriladii dad badanaaba mustaqiriin ah may boo iska saw dareershoona aan badanaayna iska hirin marka markii la ero may saameyn horta saameyn kala duwan yaka weel adag horta laakiin saameynta ti ti unu baadii la roogi tooba haytay tan unu dawte iyo walaas oo dhan unu kukusheekiyay hayno saameynta dio taasa haytay walaa linkaasaa noocaasa hay laakiin tiyaha guurina belida sheegnay siyaasad nooca kasta hadan oo siyaasad un ku faa'iidaysada hayno maybaba ilbaxnimadii iyo mayba iswalaaltaysnimadii mise beled oo dhan dhankaa ka raac eeba ma haddana un maybaba in muuqata dad hirhirino haddan qabiil lama in hirhirino hata lukuya magaaladan inaad maraasa sar sartan ay le aw reer hebel se le oo kale laki sar beleda kadhasi miya ku galay qabiil mayba ila mayba bariya hata businessu lanki faraa ku ijaarada kor may ya walkasaan furnaada kor laakiin qabiilka mayba qiibab kala duwan yaalii qabiilka muhiim hoob sakasi sakala linferiyo oo litacaaruf wuti unan qaadano oo isku walaaltay nimadii oo iska jiidowki hadda matalan markii un hadda untu ku tabno gobolkana roogna markii un gobolka kale unu seen karoor koonfur galbeeda nagade qabiilkan inta ku koyta koonfur galbeed mise gobolka baayi gobol noocaasa nagade
okay amalaga idan ma santo oo waqtiga beeqaamiyana su'aalooyinka horan ka dareerana ee waliba faday in hal hal daqiiqa ka koobanaan doorka qabyaaladda iyo kilagta nabadlaanta iyo burburka dowladnimada ama khilaafaadka sii dareeran walika bilaaway aadan
bismi illahi raxmaan raxiim sida una ogsanna wadankan una burbur raagyaa ka jira burburkaanna dhibaato ku kooytiyo qabyaalada heshiis marka macnaa dhib ku kooyo waay marka doorka burburka iyo nabad la-aanta marka macnaa may kala taha nabad la-aan macnaha oo dheera kala taha dadkii isdileen qabiil hamaanan isdili qoys hamaanan isdil walshal dheeraabay walshal hirimi marka dadka bershe meel ku had meelo bersho intii waa masaalo korna ma ay dhisleeyiin war reer hebelaa ataa meela soob aseeta ama macnaa dhibla kenjey sidee qabiilka kaa dartiis macnaa laakiin dhibaata dartiya mudoo bersho iyoba marka macnaha dad dhibaateeyaanha obsa dartee marka maa meelmeydhagaa kuran marka qabiiladii saameyn marka macnaa meelimayd baa kuhayay intii lashal kalsoonidii marka macnaa lashal laabada lashal obsada lashal shakii lan weliba marka macnaa ganacsigii hataa isku socod ma leh ganacsigii aada marka maybaan dadkii qasabtay meeli adan dhala jira inaad ka ganacsata meelo kale ganacsi hataa min weli korta sada hadda marka macnaa waan ogsan hadda puntland oo kale dadaal ka suuqay okay Qalin ahaan laga suuqay.
dheeraay suuqaama su'aalgeliin guduba faday Mhm.
waliba faday malaaga ka bilaabo oo malaag waliba idinku jawaabta faday su-aaluhuusi kooban ama la dareeme qabyaalad ama faquuq
een faquuq iyo qabyaalad marka la dareemo lanka marka cadaalad waayo wala- walaa aan ku horreeyay albishiya qadhiya kuma dheerta een markii is cadaalad waayo markii isu maybwa lankii isu isu- isku jin haayeen laku fadilo oo maybwaha miilu has kala dhaladeen oo isla koreen leer hebila koo koofeyl aad madaxweyne matalan hadda madaxweyne dhanba managada kortoo likeer mayba buguweeli miil hebelaayaha ku jeed okay kan aan liisu dugsi hoose hase dhikin dugsi sare hase dhikin jaamacada hase dhikin ma- markan markii isu likeero abdiqaadir mayba noocaas levelka seedo koro ad miilo dhanba ma seedo korto Mm.
because maybwa miil hebelaayaha ku jeed aqoonha ma jirin faquuq ku korana marka may oqow haa mushkilad male laakiin markii lan ka horta cadaalad darradaas dareem Mm.
hata markii una hadda una fiirin soomaalida markii una fiirin hadba may baba siyaasadii hata markii la er hata moormoori liishal hirid may baba laka reer reer hebel reer hebel gi- intuu reer hebelna intaa liya reer hebelna intaa liya okay may buaha rasuulka may bara dacuuha fa inahaa mumtina wa qabiyaaladan qurunha isku tabaan eh qurun geekiyeediya marka may markastaba kor fadhiinehe Mm.
yahaa noolaysidahayna garabka qobdahay marka dhibaatada jarto kumid ata marka cadaalad darro lanka warkiisu dareemo.
lankiisu markiisu cadaalad darro dareemo Mm.
yuu faquuga markiisu dareemo ciidan mahadsante ee, su-aal kale ka weydii doono sidee lan yaraayo koro saameynta toosan ee qabyaaladii lan aragoo hayna geedka qabyaalada nololii dhastay ee galli hadda dukaame wali argaaseen geedka qabiil qabiila walin isku ku adeegada walugyaada in labaatan kun dollar aad dukaan gelida badeecaan qabiilka dartiisa oo saameyn lahayn in aad xataa businesskii ka kuwadi waayo se lan yaraayo koro een eed iyadan mahadsanta runtaawu meelin damboyto horta qabyaaladii deerti wajiga keliya oo la kiyaraayo karo horta ini dadka wan la bara lan aqoon lahayni horta in badan qabyaalad adeegsade qofka haddii aqoon leey saamay korta qabyaalad lankeelka soo bii karo laakiin isuma ka kaw horta intii dadka waa la bara yeelka demb waa la bara wacyigelinna la soo bii een dadka madaxda ee sida malaaqiyada oo kale mase ee madaxda kale oo ee madaxweynaha oo kale mase wasiirada oo kale iniyoona ee in adeegsana qabyaalad lakadayda dadka lakadayda nagdaan oo sida wasiirka wasaaradda cadaaladda oo kale an badan ku hadala kulamo ku suubida wacyigelin badan lagu suubiya malaaqyo naftiyo dadka ku suubiya u nagdaan een ini een intii horta malaa kasta beel kasta la malaa qoonti in rooga guraas horta qabyaalad man ku tabo intii malaaq een an hata huba geeka dhab ideera ilaahay miyaro een ma inseeday malaaq inseeday mase ana siyaasad walan ku baahda malaaq inseeday een intiiba malaaqyadan roogaan horta een qabi- qabyaalad mala ku gudbo een qabyaalada may kala deertay shaqe shaqaalaysiinta haydoo xitaa qabyaalada deertay
sida ku gudubo koro.
Ma- markan maynku ku gudbo koray wacyigelin badan Okay, ciidan mahadsan.
oo leenku qoyo dhanaga dawladda iyo dhanaga hayde iyo dhanaga diinta dhatiyo sideedas qaybood leenku qoyo malaagan nagade aadana damboysiday ay inta badan laka eedaya ini qabyaalada iyo wadaag odayaalku waa Ee.
siyaasiyiintu waa maya un markii oo een, saas lea run badanaaba danleyda dan- danleyda mase siyaasiyiinta badanaaba un iyo isku kariixaan een, lanka danta le badanaaba wala isu isticmaalawa ku mid ata qabiilka ma- nooca ma ini isu lan isu ka- kawaarro karo mase ini isu lan xag shay isu huduudsiin karo mase ini isu waa isu hataa haalka in istaahil leemasa hataa lama toobka iyo saddex toobka isu heli sanadkan haddana marka la er karo maybo ahan walaalkaa andhi la er marma maybo ahan isu maybo diidinyi een, yo yo an badan horta in dadka oo maybo ahaa qabaa'ilada ba- ba- mase qabiilnimada badanaa ba- ee, maybo adeegsadaw marka may ma- may oo aan ra'yiga iliya qabiilnimada may lakugu gudubi kore mase doorshii laka yaraayo kore marka dawlad cadaalad ee la hela een marka may waa dadkiina sinaan iyo cadaalad helaan Okay.
qabiilka doorshii markaas Ay, yeelaa inta badan ay, inta badan qabiilka shaarjii galade oo oo- oo oo dadka xaquuqdii ku duusiye siyaasiga waa oo dhaqameedku waa ee dhalinyaradu waa un odayaalkiina badanaaba hadda sida saaxiibaday markaba baryaha iyo riyaan mayba ben yaana ba- badanaaba walaa un bulshadan ini xamada ilaa mayba fuliyaha tinsma moogaa le re Mm.
walaa ini xamadaa kuma dhertay ini oo una dadka qaar show marka mayba uno mayba sh- mayba shar albaabada in hirinyin inta una la qaadan badanaaba unu dadka ka riixaano raan hebelley sanadkan sada ee masa may buu ahaa cali yaa isaaku faylo may odaygiiba nan eraaw iyo dadka ka riye nan eraaw iyo kuma dhata marka odayaasha badanaaba war badan warka eedeeye inkastoo markii aad fiiri doono nooc ma haddan iyo unku hufinyi laakiin badanaaba dadka siyaasiyiinta ee iyagu dadka oo badanaaba qabiilka adeegsada isla qodobkaas aadan
okay sida saaxiibkee malaagan sheegay sida saacde horta dadka adeegsadaa qabyaalada intii dantiyo kuku gudubaan mase buundo weli la saaraa macnaa kuku gudubaan siyaasiyiinta waaye iyo oo markii macnaa qaabka sameeyeen haddana sii adeegsadaan weliba malaaqiinta haddana isfahanku dhexeeyo malaaqiinta iyo waybuahaan iyo siyaasiyiinta iyo horta macnaa shaksiyaal kale oo cadaalad sameeyi lahay mase bulshada marka macnaa wadati xaquuqdiyo lakaduudsiya isfahan marka macnaa kudhexayta madax bahalkan siyaasiyiinta iyo nimanka oo malaaqiinta ah okay doorka laka yaraayo corona maybwaa ini macnaa cadaalad horta la helo nima dadka macnaa malaaqiintana naftishoo la siiyo seminaaro mase capacity building marka macnaa dhanko cadaalada heshee ini marka macnaa wanaag samaan wanaag weli iyan iyo oo og laakiin haddan la fahansiiyo mobilization badan macnaa la hela
n eed iyadan mahadsanto madii walyarka dara n horta qof kasta oo fadow ini qof xaquuqdis lunsada iyo isticmaalay horta inka badan inka badan siyaasiyiinta iyo u fadaayaan inay danoosha khaaska ee u maalintaas iyo suruuyin in isticmaalaan taas oo eh taguud kaberbereyna oo macnaha qabiil ahaan kaberbereyn mase lafoosad in kaberbereyn mase shaksiyaad gaar ay yoo laalusiyaayaan in isticmaaleen marka dadka inka badan shaat ahaan ookiyaal ahaan koofi ahaan dhar ahaan ingalan way buahayeen siyaasiyiintu
okay omar weliba faday in aan la kasii su-aale ah mayo xiriirka ku dhexeeya qabyaalada iyo faquuqa lamaada korsulum kibamatis qabyaalada iyo faquuqa xiriir inta dhan ku dhexeeya qabyaalada iyo faquuqa qabyaalada horta si una sheegnayo qabiilka dhowrkaas jif una shal bahayo walaas horyahan sharaxnaya aan maleeya fuquuqa mayba waa horta iyo fuquuq wabada ardu jahli iyo markasteeba ya ya saaxiib li'i qabyaaladii badanaaba fuquuqan maybaba hadda ku kooyay una badanaaba hadda beelidkaha galoy laakiin baadida badanaaba ku kooy qabiilka is oon argaa jif hebelaay in isu ku fadli badan mise qabiil hebelaa bu ku fadli badan mise bulshada dhiib kumada intii la sooci marka mayba saas laka faquuqi marka horta faquuqoobada ardo badanaaba walaa iska bees geraysan may buu ahaan qabiilu qabiilkana badanaaba haddana indii dadka oo qabiilka kumad badanaaba inay isticmaalaan la ku yaa bal dadka isticmaalo maybu dadka waa ishoo yariye waxbarashadiioo yarta oo mayba jaahiliinta badanaaba fuquuqa isticmaalay oo aaminsan marka mayba inilankaas biyo ku fadli badanyi laakiin ilaahay subxaanahu watacaala aayadiis maybaaba ka areemis xadiisa may haayeen lan cajam ama ku fadli badan lan carab eh ilaa bitaqwa lan ka carabta anama ku fadli badan lan ka cajab ilaa bitaqwa ilaahay maybaaba isun maybaaba aayadiisa qur-aanka ee kala haayeen ina akramakum cinda allahi ataqaakum kigan siinka karaamo badan kan ilaahay siinka obsa badanu marka fuquuqa badanaaba dadka isticmaalo maybu dadkii jaahiliinta eh oo qabiilkaasna ku mid eh mase wal horey lahaan isticmaali jaray dad oo matalan wal beryaala kale lankan adiga isu dadka sadhaladan isku jinsigo hibalowse gabartiyo mal guursado sidii sadahan geeyka hibalaayiya lahaa birayn intuu walaalka shi sheegay hataa dad oo maybu ma argaas oo cilmi baaraska suubiyayaan dadkan may dadkan kukudubiyi ma argaas oo kan hataa wala barday kulka bargay inuu isuna gacan rido may baabala kuyaabah dadkan saasa la lahaayahe anin saasa kukutabi inuu is aro isuna ka faquuq yaa dhihi korta laakiin maybaaba ama maybaaba aaminsanaa inay arrintaas wacyigelin badan laku suubi dadkana isdhaadeen mayba aba-aadan iyo miilo isku lakooya faquuqaasna la yaraayo dhambaalka hanagadaana oo barnaamijka alanka dambe una gudbii doono ee cabdiqaadir weliba ku warsada faday su-aal ah okay qabyaalada saameyn intee dhan yaa ka lata markii laku hadalo faquuqa
hadalaay qabyaalada horyahan ku hadalnay laakiin faquuqa faquuqa lama qaybadu ko guud ahaanu koona gaaro qofka personally hob isu wal yar oo qofku in isku kuliyadid isu dareemo qofkaasi hataabada waybaa faquuq qofka haddii isu aqoon lahayn ne walma kasaaso inta ku baran lan walkasaa gabal kala jeeyay keliya hoobad ertoba faquuqi kumadata qofka haddii isu humbeelayi soomaalida walbadana kaftinka weeldadaas qofkana dhabsadee qofka hawgeedka laku goyni jeeri hob leer magaaga oo soomaalida badan iska weerasa laakiin lama ko personal koona waybu ah ee general kii personalkee ka jarnata marka qofkan haddii sucuryaan ay haddii aad een jerry terror qofkaas wayl ku yaaba inis maskantiis dibankanaga ba isera maylankan een isu ilaahay muwaalo koro qaday een qofka haddii een geedka usoo dhoole ay een walla era saas oo kale dhigaale haddii ay la era een an badan dhibaatooyinka bulshada haysato an badan iska fawqaso kuma dhata een haddii la era een maamahda soomaali ee weliba raxweyn ee meeraase ee balaanta lamada balaamood haddii isla dhaladan to hartishee maal qaba waltan kuna safaylata iska alas an badan fawqa meeliba ku bilaawdahay lamadii dhof isla dhalatay maamahdii bagal maamahdii baba Nololiiba bayan.
nololiibayada kow een guud ahaan wadiyaana ka yara qabaa'ilada un ku dhalan deegaankan een qabaa'il haamadilaha ku taba een qabiilka laftuqumada ee walla ka sheegay wala ku tabi wala la ka tare obudiyo society obudiyo society awsho suwali markii la ku tabatan la foosad yaatan dadkii wala ka sheegay iyad oo saasata may suurtagal ah in saameynka weldata in een isla xiriirkii wada dhaqankii isguursashadii dhaqankii een Soomaaliyana isdhexgalkii bulshada iyo saameynka wala saas fawugu guudu kan gaarna in qof personal isu een for example hata een dhismooyin badan la dhisahay deegaankan een dad uryaamin ay jiraan caalamka madiyada fiirada dhismadan haddii la dhiso meel oo qofka uryaanka ay ku korow oo kursiga ku korow la suubiyo laakiin deegaanadan ma ku suubiyo marka taasaba kumad ee fawuqa ha marka qofka uryaan faquuqiyoona markun maylin fawqahay uryaannamu ilaa meeli bulshada kor fadhimo kor koran meeli lihaad iyo dhaman meeli meeli ku kor fadheen een balan suubin kow een sanadkan hadda lamada kun tunis yeedkiya taawaya in iskool oo een dhagooliyaalka mase la ku furi deegaankan ku horma jar wal fawqay qofna hadii dhagooliyay walna ma ka saw walna ma barana meeli ku wiinay dhagaalkii wala leeyay fawqay meeli ku bilaas kow een iskoolo oo camool wala ka baraajar amooniyaalkii iyadoo maskaxdii dadkan haddii walbarada ku sii fayleen in la hadalo ku yaabo in ku karta badanaad loo yaabo kaliya han dhoogan la isku maqan in faquuqi guud ahaan bulshada ka hayto iskool ma leh qofkan haddii amoono ay sidii leeyahay wiinada wal dhigdi ku dheegi bas ilay qaadade wala baraw kale ma leh qabyaalada intee ku galaayaan ma ha ku galaayana een qabyaalada ti guud ahaan uun sheegni kaliya ku galaa samay faquuqo guud ahaan i gaar lamadaas qiibadan shalbay idan tahay ee aad wala ka daray su'aalo musto kale jadid ee weydiin okay taasna jadiidkii ku weydiiyey weliba faday aan ka koobaana waqtiga aan lahay sidee ilaan ha hadalnay waliaan ku hadalnay malaaglay eed saarniye dowladley eed saarniye qabyaalada dhowr waxaan shalkaan tinka damboyd usaha ka afneeraaya cabdiqaadir ini qabyaaladii faquuqaba xiriir layiin laakiin lama lan shalbiyo Eh, weli faday marku sidee loogu gudubi karo faquuq ka salaysan qabyaale
faquuq ka salaysan qabyaalad maylinku gudubi karaya iyadoo een la sameeyo wacyigelin badan iyadoo la sameeyo cadaalad saxna iyadoo la hela bulshadana isdhexgal marka na- is- isdhexgal bulshadana la sameeyo bulshada marka maaa isfawooqasoon walna iska dara group group ahaanba iyadoo walna iska dara hooba dadkan wal isla leeyiin meelamay kooyaase kalsooni kooyaas wal isla qiibsiya kooya isfahana kooya laakiin dadkan haddii shal hirinya laba meelo ku hirinya walka an dhexeeyoon an lahayna faquuqaas midnimta koorkaas socdayle maylaka yaraayo kore wacyigelin badan intii la siiyo hay-ado qaabilsan amase ururada qaabilsan fan laka siiyo sifa iyoon andeersiyaan bulshada qeybo shashal duwan sida dhalinyarada oo kale women group oo kale ulmaawdiinta odayaalka oda dhaqameedyaalka bulshada qeybo shashal duwan inay marka macnaa la siiyo wacyigelin sax ah wacyigelintaas soo ballaaran leen sameeyo guddi marka macnaa de oo suunasa toos ah la shaqeeyo hay-ado mase ururada qaabilsan horumarinta iyo isku soo jiidista een, bulshada urur macnaha guddiyaa la shaqeeyo oo sax ah xaafado ka bees garaysa marka macnaa ini la sameeyo ama se urur hahangaleen ama xaafad hahangaleen marka eh, dadkan wacyigelintaas haddii leen sameeyo mideeda kale dadka macnaha inii haddana leen sameeyo waxyaabo nafsashoo kalsoono ka beeraaw oo shaqo abuur ah walaana iska daraama iyo waxyaabo iyo qoseeyo undan ee ka mashquulo karo madadaalo ee marka macnaha dee oo shaqo abuur ah taanti leen sameeyo
shaqadaas ma kun la abuuro oo qabyaalada la diyaaraaye shaqada macnaha wayba dadkan walaa lisla siiyaa wal iyo isla leeyigaa lisla siiyaa iyo qabiilkoo iska iyadoo macna may qabiilo shala duwan iyoo ah may lana markan guruubiya tii walaalan isiin isla leh lankan hogaanga siiye guddiyaa leen sameeya marka walaa islatiin ala marka macnaa meel iyada mayla faday inii dadkeeda oo guruubo ee lay haadan qaab qabiil unka fikirna qaab guruub aan fikiraan umadooda mid koran naftusho qeybo kumid ah inii macna hoggaan bal ka waala markuu meel faquuq ku beeyay faquuq yaraade walaan horta wal muddo dheer haajariyo wal shalay igee kaa bilaawda ma ah sidii heerarkii horan waqtigii hor macnaa qaabka joogay haddaba la isfiiriyey haddaa macnaa dee meel fayla marahay tahay okay muddo badan wacyigelin kala Okay.
sameeyay wal badan isbedel badan aa la ayaa la okay maadsante malaaga sii doono eh, tan ini wal ku era faquuqi iyo waliba waa ka eedanta tan lun sida lagu gudubu karo faquuq ka dhisan ama ka salaysan qabyaale
een idan mahadsanta faquuq ka dhisan qabyaalad horta silinka gudub idan adagta bal haddana lama ishal qaado koran qabaylka isu baba badan qabiilka markmayba ku baadii rooga kaasi ad wacyigelin mas adan kasoo bido baba usku adag walaashoona mayba hataa in dhaqan kolka bulsho kuwal adeegan laku yaabo laakiin dadkan belati roogo een mark mayba inay horta ha- isu qabiil naqdaan baadiina ha qabiil naqato eh, mayba dhaqan baadiila aro dhaqanka beledkiina dhaqan beled na- na- naqdo een ummadana badanaaba walaas maylku ku gudubi kortay horta naqmigi xaqullaahi isu kasaaw oo ilaahay marka maybuaha aayadoshii wal ku kasaaw oo marka cilmiga ba- maadiga ee baradi dadkan isdhexgalaano wal barado horta bulshada hooba iibasha badan ilaa hadda una soomaaliya mayba balka qiyaasay mise deegaanadiin hataa boqolkiiba maybua lixdan mise toddobaatan ale aree yo walba baranay la arko dhalinyaroodiyo hooba boqol miila hadda una maybuaha jaahilka roog hooba una jeyno bulshada iibasha eh, intiya badanba una walbarno may baaba aaminsanaa keliya ab- waddada shileedii allinku guduba koro faquuqaas oo marba shakti laka taagirsa ilan ka hoba hoba ilaahay may buaha may buaha aayadooshi iyo may buaha xagshay walka ogyi xaga ibnu aadamkana walka ogyi badanaaba mayka dhanka walaalshay inii garabshiga ku fiiriya maba markaas hoosisma ku fiiriya okay waliba faday su-aalinka damboydin aan dhatin dhigto sidee lagu gudubi karo qabyaalada iyo faquuq xalkiyo een eed iidan mahadsanto een horta halka iidan adagi een walamadii muddo dhow bilaawdeenga sodanka dhow laka halay kor way hayna wal oo labaatan iyo siyeed sano mase soddon sano ha jari een laakiin sodanka dhow mayn dhamaada doonan laakiin wal iska daya afwan een mayla suubii kore lankas soo xil haaye mase saxiix leh inuu isa suubiyo cadaalada een afwan cadaaladda laka baaqa wacyigelin badan la suubay bulshada dhatiyayeed oo een dad laku abuuro oo maalin kasta een xilligii siyaad bara un mahadeerna dowladdii dhexe laakiin way lahayd miilo oo horseeshana eliska hanuuninta la eri jaray sidun historiga ka ahayd een miilo badanoo saas ee laku kadalaw cadaaladda laku kadalaw inii la helo qabyaaladana qabyaaladaba la faquuqo walhun laka weela Yeeb wal- la faquuqo.
yeeb la faquuqo walhun laka weela wal cudur ee bulshada dhatiya ka jaro een dadka liin tusa waa hun sida macnaha een cudurkan cudurkan la rabo edis een hunyo laakiin humaanto dadka liin tusi way la raba iyaal i waraabo mis arag aadiyoo iska farti saas camal la weelo bulshadii iyo qabiilkii la iska fara qabiilkii waa hun bulshada dhatiya ka jara laka weela wacyigelin badan ku suubiye dadka suubiya un eeyo dadka madaxda eh dadka saahiiga leh dadka culimada leh een dhammaan bulshada qiibo iyo shaldugu iswacyigeliya isteebka koowaad la kaweena kan labaad lan kastoo isticmaala een sharciilaha ku saara lankii geedka qabiilka arag een hawgud bulshada ka xadgudbi leer maxkamadoo la jeey een lankii waxyaabo dhibaatooyinkaas isuubi een qodobo lagu suubi dastuurka lankii ka xadgudub laga qaado een iyo afsharamaada laakiin haddii een wacyigelin shareediya leer mudidad ka qaada okay idan mahadsantaa abdiqaadir fikirka fayle ada eh, ku jeeda halka malaagan ka damboysay sida doogno si usaanin kiri barnaamijka eh, weli faday isla su-aali ha tahay qabyaalada iyo faquuqa asal ahaan bise bulshada lagu baabi'i karo qabyaalad iyo faquuq sidii bulshada ku kubaad iyo horta waqti qaadaasa walaan wala soo jireen haayo muddo dheer ha qaaday waayo markii saas eta maylii ku guduba koree kow horta cadaalad lehe sida saaxiibkee sheegay lama meelna macnaa maamula ku jira wadanka ismaamula lena una madaxweyne lena golo baarlamaana lena wasiiri lena dowladda intii ka baaqda waddo oo sax ah lagu ka horseedo karo nabadeenta iyo ka hortegidda ismidibtakoorka iyo qabyaaleysiga waxyaabo marka macnaa oo xadido karo intii dowladda baaqi ah ku baha dawladda iyo ururada bulshada oo iska hirin yaa lagu gudbi karo rotationka sida saaxiibkee sheegay rotationana marka macnaa la sameeyo dadka laka hanuunyaayo amase weekly haatoy mise monthly haatoy shirarkaas oo joogtada oo sax shameygera hadda maybaa ku qeyb galnayhe aniga saaxiibka cabdiqaadir wayba marka macnaha shir oo liin ku hadalaayo isdhexgalka bulshada iyo dawladda manaa doorka bulshada kaliyin horumarinta iyo nabadda marka macnaa oo dawladnimada taas macnaha wallaahi eed aan ka faraxsanaa sababtoo macnaha baaqaas maha ku bahay xafiiska madaxweyne si toos aan ku bahay tan iyadaa mayni caddayaase ni mada korshay meelo taawadaa ma leeleray maadaama xafiiska madaxweynihii baaq nabadeeda ku bahaay horumarintii bulshadii iyo wanaagsi ha ku bahaay dardargelintiiba intii marka macnaha de si wanaagsan ba un socota madaxtooyada dhatiyaaba qoba qabiilkii faquuq ku jiro madaxtooyada dhatee faquuqa ku jira may la sameeyey isa iyada naftirshee wacyigelin ku sameey sharciyaal adagaan ku sameeya guddi oo may la sameeyey guddi cadaalad oo la sameeya guddigaas oo naftirshee marka macnaa lakasame accountability wala rabo ma guddiya ataa ba cadaalad sameey bisa ahayn guddi la xisaabtan haddii la sameeyo dadka la xisaabtamaawna dad marka macnaa naftirshoob iska jar ni naqdaan way guddi iska jar iska dhaf ah dadka la xisaabtamaa oo marka macnaa mayba naftirkishoona dad marka macnaa wasaaradda cadaalad wasaaradda raali wasaaradda cadaalad raali wasaaradda cadaaladda yaa arrintintaas toos macnaa yaa anqusayta wasaaradda cadaaladda intii macnaha la shaqayto bulshada rayidka marka macnaa xibnaashii shadu uni iyada la shaqayto si toos aan la shaqayto si cadaaladda waafaqnasano marka macnaa aan la shaqayto ururada bulshada sida marka macnaa de saaxiibka cabdiqaadir marka macnaa de waahan mayla shaqeeya ururada bulshada la shaqeeya xeban ka mid ah waaye idaa marka macnaa door muhiim ayaan ku ciyaarahayaa haddii wacyigelinta marka macnaa ururada bulshada macnaa gooni in wadda wasaaradda cadaaladda iyana marka macnaha dee weli oo arrina qaba eshaano cadaalad si toos aan marida sharci saxna laha ku saara sidii mayla aree marka macnaa wadanka sharciga iyo marka macnaa qofka biniaadam sharciga inay saqiyo la fadaa uno diingaaleena dad islaamayaana diinteenna marka macnaa da wayba cadaaladda ka salaysanta anisa sax marka macnaa cadaaladii leegmara qofkii qalad galan qaladshii laka qaada walaa cadaalad laku waaysan oo macnaa qabiilka iyo faquuq laku ciribtari waaysan maybua qofkii qaladka gala qaladkii malka qaado reer hebel waa inay lin ixtiraamo laku yaaba aw hebelaa dhala inay lin ixtiraamo laku yaaba mal an baahna ini may la fadaysa sax seeftadad kan wada marta okay idan idan maadsanto kumahad nagaana weliba faday hadalkanka damboy inaan sii malaaga waana barnaamijka wixiaka gunaanada doon qabyaaladda faquuqa ama malaag jeysiday siyaasi jeysiday ama bulshada dhatay dadka deegaanka saameeya ama warooda iyo baadida markas gebi ahaanba aad u aha koobaas fikirka weliba baaba-a koro haddana sahlan yarahay koro idaa mahadsantiin siin kuma hadnaqay horta doodan geedka oo intanan ka qobaday dhalinyarada oo kula qeyb galay saas oo kale iyo raadi warsan iyo daadiha barnaamijka horta walaalow may baba arqaanay toddoba-iyo labaatankii sana mase soddonkii sana mase anta hadda inka dambeeyey inay qabiil la kobciyaay qabiil kobciinay may ku dhaladay mayna ku dhahalnay hooba le aro may bo zero indadii naqdaan maleeya ilaa iyo haddaba hala may may baba ka socoteehee may baba dhahay hadda dawladda soomaali iyo dawlad dawladda libnaan iyo adduunyada wal qabiil walka bees jiraya ku jira laakiin libnaanka ee hoob isu shi hoob isu eeyi masiix eey inuu is madaxweyne naqdo hoob isu sunni eeyna inuu isu naqdo waay ra-iisul wasaare hoob isu mayba mayba shii yan inuu isu naqdo waay mayba gudoomiye baarlamaan soomaaliyan maybaba naqatay diil iyo marafle iyo daarood iyo hawiye daarood iyo hawiye in iyo madaxweyne iyo ra-isul wasaare yoo naqdaan diil iyo marafle inuu gudoomiye baarlamaan naqdo yadha horta qabyaalada hooba un hadda geeka hoos yaa liinriday mise seelaka baabi'iya lili horta heerkaas la deersi mayba sheega hoob ada koriidu mayba onog mayba hoob hoob ada koriidu wan walaa waada koriyaasun wal oo ada hodhow saameynta kiiwal dhadan horta hoob inaad aan koriyno kowti bidooshu yaraay saad hodhow aan horta horta id wanaagsanay horta noocaasa la jeeyay hadba ida lin kobciyay meela sala jeeyay laakiin mayba cadaaladii iyo diintiiteen islaamka iyo dhaqankay keen soomaalida qobe barnaamijkan meelas awoodiis la deersi okay ku faa'iidaanaya haba kobciinoomas walka qiirsanoomas iska bees garayno unu mayba wal unu fawaa'id ee unu haninaqadaa unu dhanka baraara wa naqdaane mas wal awaaqib xumo niishana ibidkan unu kor unku kahaane naqdaan su-aaliyaan mayba banaqatay iyaan horumar baka deerano naqatay okay tan hadda geedkun isweydiihayno oon hadda marka unu hangalan sida doorsho laka yaraayo koro horta doorsho la yaraayowka una ka dhaqan ahaan markaan afkaana ka hadalo horta una dooda kiisha yaraayo kuwal yaran oo saameeya badanaa ilan shalay kobciyo kiisha un walwiin unka lahaynayba ma lahay cidda kobciiday mase abuudas unweelay mase nurqaagas wiina meeli deersiidi siyaasada hayta siyaasiyin hay siyaasiyiintii haddana hob geedkii oo baadana walaas mayba buku baxaanoo ahzaab siyaasi ee suubsadaanoo marka mayba aqligii saliimka ee mayba iba shaqeeyo maxkamaddii iba shaqeeyo una geed mayba bilo ku yaaba shay lahaa dhaji oo mayba liyantarta meel laar inuuna qabiilkii aw malag barnaamijkaasa saas eh meel hebelaayo meel hebelaayo ay iskifaylatin wasiir hebelaaw ee ay wasaaradaas agaasime ku inina nin daba roogay yaa dhihi hor meelas mayba mayba buku jarta adaaladan ku jar walaa shayga mayba mayba masalan ley walha walha bandhi keewaanki leey waa wal og yibi idila siyaa wadan ini hadahuda qabiilami wali lakaboobahay hooba jarna meelo sinaan ee cadaalad hooba jara fadi qabiilka doorsheeni yaraada fadi ummadada cadaalada ka hela fadi lakastani meelisa kabaraara fadi ila mayba si un ogna islaamka markii haabahaayi oos iyo khasraj makelakin kusheeki ila mayba lama qabiil mayba ilaa iyo awlaadyu han iskorsadeen markaas os baabi ayaan hay laakiin mayba bu walaalay islaamka walaalay rasuulkana sala allahu alayhi wasalam ya walaalay marka may baba kawalaa tawdo kawalaa tawo kordha horta inu diinteen islaamka unu haysano qabiilka mas wala una kafaanaan unu haado kow islaam aha lama soomaali aha walku hoose inaadan ka fikir soomaalinimada keen haata qabiilka general adan isticmaalaas laakiin hoob al hoos ahaan degdegdo wal adag hoos markastee aad ka fikiraas aqlaga ay markastee may baba naqadaas helaan oo aqoonta isu sheegadaawna isu lahayn marka may baa level shin iidan hoosii nagada marka una may baba ka dhaqan ahaan may baba iidan dhiirigeliyaanahe inay qabiilka doorka shay la yaraayo miyihiini sida badanaa baka ku barshiyo la sheegaa inay qabiilkaba murqawiin weeldhado dhaqanka walkasta yoolinku dambeeyo mase gacantiyo ka haayaano siyaasi meeliyo seedaw yo wal maybo ka ooyo maybo beeslay ku qaadeena iyo maybo iyo dadka kale lay ku jiladeen inay miljeysideen ya fadaan tan inay bulshada aadan il il dul roogdo un nasarkan mayba banoo ka dhiyaaseen markii qabiilka doorshii la yaraayo dawladnimada shaqeyto maxkamado oo un walaa un kornoosaarno afar iyo labaatan saac magaalka balaamaytal iyo maybo hartashe isqabo oo oo isdagaale iyo unagu laamiga la kadaqari ilaa iyo dilka badanaa unugiyo kani dhiyaay mas-uuliyadii inti intiyo badan unu unu iritan oo saaranyi hawba dawlad la helna wasaaraddii cadaaladda oo arrimogaas maybo aha maxkamadoogi oo cadaalad eh wasaarad cadaalad oo oo hoogeysa qaanuun i sharci oo hoog leh oo maybo aha ninaska hadgudub kormab wadankan ku jaro dawladdi dawladda haysan ilaahay nin hoogay markaas qabiilka mayba maleeyahay inay atowdhow malaaga weydiiyaasoon injarn lankasteeba sharciga iyo mayba shuruucda dalka yaalo markastee walaashay ku weydiisada marka ana saasaa aaminsana mayba bulshada in wacyigelintii sida wasaarado arrinmoos ka shuqul leh ee ururada bulshada rayidka khayr alla siiyadan dadaalaya mar lamaad imar saddexdan ku mahadnaga ururada bulshada rayidka oo doodo badan qobadaaya war badan ha abaabulaya miidiyaha oo sun badanaaba mayba wacyigelin fayda suubiyaw wasaarado doorshu iidan kobciyeena laha jara wal haddii oo suubiyaha anoo sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda bal meeliliin ku baahanay madeersiisin iniyo doorkaas kobciyaan dadka inay sianoosho badiyaan marka mayba dawladnimadii la hoojiyo qabiilka unka guurna dawladnimo taasana na deeqa aan saasa aaminsan hada wabillahi tawfiiq cabdiqaadir kelmadaada ugu dambaysa eedyadaan maadsanto horta walba imika daraw malaqaba dhamaay weyga leeng marawna kuley intii hatuqu ka hadalnaylay laakiin hal door hal hal siyaa wada ka daray oo dardaaree qabyaalad walku gudub kor faquuqun walku gudub kor laakiin waqti dheer dadka qaadaas sida malaaqa sheegi walaan siyaasadda meeldhadeer jeysid meelinka damboytu siyaasadda geysid iyo heer fadlaala la geysid heer madaxweyne soomaaliyeeda la geysiyey iyoona xala ku arageen marxalad madaas jartii xalsheel ku arag laakiin hatuwal yar walhan qaaday dawladda soomaaliya miil fayle oo walaku bilaaw karo marahayta saas oo kale koonfur galbeed marka hore mayn maxaa nagay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo daraad barnaamij eed muhiimaga usuun xafiis jiilah ku qaban qaabay ilaka qowbadi madaxtooyada oo haysada doorka dhal bulshada reedka iyo dhallinyarada ku qeyb qaadadaayeen nabadda iyo horumarka dowladnimada inay la suubay kulamo noocaas eh oo laku suubi jaran degmooyin badan leensaada koran tuulooyin badan leensaada koran laakiin meel alla meel dawladda saada korto mas waa laku fulay kororta inay laku helo inay la helo dad oo wax garad ee aqoon-yahano eh oo qabiil an hayna oo ku gohon ini fawuuqun ee qabiilkan erab tarta taas oo awood siyaas inay laku helo qodob kumad eh dastuurka koonfur galbeed ku ka hadala faquuq iyo qabyaaladda wasaaradda wasaaradda cadaaladda iyo diintii ooqaafta labadaas wasaaradood iyo arrimaha gudaha inay awood badan saaraan inay maamulada meelin damboyta maamulka iyo maamulaayaanka egi saas oo kale lingeesi xafiisa oo ku hadlaayeen arrimogaasay bulshada badanku ay geliyaayeen een inin la hela inin la hela fan la kabiyow walka sul qodlo een qarash aan baahin een dawlad qoondayt miisaaniyada ka dart ini een fan oo la kala dagaalamo qabyaalad ifaaw een maxkamadoona aan badan yoon awoodo saaran sida oo een hataba linku hadlaayo een dilkii iyo dhibaatooyinkan maxkamado ama waxyaaba la iska haysada linku ka hadlaayo in ilan kasto la xad gudub maxkamada kooy koro us cadaaladiis ku hel koro een maybaba ani qabiil nis adeegsada awoodsiyahay een dhana garsoorka eedan liidad badanaa een koonfur galbeed garsoorka eedan ku liidad intii hata ku horahay kulli hata dad badan la magacaabay hata ballan una hata ka jarna intii ku horeeytay mar een asminta maqsuubin laakiin ku hor eedan liidad marka inay garsoorkana awood la sii een qodobada dastuurka ka qoran iyo kitaabka een quraanka kariimka inta ka qoran ee ahadiista la dalka xukum qof kastoona cadaaladiisa hela hadda een sida hadda la sheegay dad badan oo dad hadii ya kala jar een saldhigan een kaasira hadii la tiri ilaa i hobo boqol in deeran ka dhowin in dadkaas cadaalad la maray qofka qofku walaalshay la dili in la qanciyo la erro lankan walaalkaa dili een sidii sheekii banaa inteeda diigaadata inta la kiin dili inteeda cafiid sidiidas ka qaadada korto la la la khiyaar geli kiisa ogolaada la ka fuliyo een in lan lan dili la diloona diinta islaamka qabta taasna maslaxa la kale een sida hataba unu ognin daraad lanko baabur shay wadad oo xamaalata yaashin xamaalada ay shan kun shilay deelin dili shan kun shilay taas may saameyn ee kalaha qabyaalada iyo faquuqa haddii cadaaladii lanki waayo barhii ma erkor marka inay cadaaladda lagu helo xafiisa dowladda inay cadaaladda lagu helo maxkamado inay cadaaladda lagu helo lankasto saxiix leh qabiilkii walaasheenina intaasoo cadaaladda lagu waayo leesheenas marka maynka baaqay dowladda koonfur galbeed iyo laamushe hoosad sida wasiirada iyo xafiisyo kale oo fulinta sida maxkamadda oo kale in la helo cadaalad markasta dhan walwalba cadaalada aan google aan in la helo cadaaladaas ya ka yaraada korto faquuqas iyo qabyaalada lagu gudow karo ilaa ma tacdu qadir aadan ilaa u dambeeyay waxa ku daray bismillahi rahmaani rahiim horta mahadsantiin saaxiibkeeda qaadan maskaxeelaan sharaxay walwalno meelo marka macna ka dhima male horta dadka unuga dhommay baa ka ororahayna cadaalad cadaaladdaa meelo ninkuma qunto mase ka yartaya aan maleeyahay malaaqada sida una dareemahayna meeloo mooreedoo iskala jaraanaha saaxiibkay malaaga oybuaha meeloo isla rogaan madaxdii oo qabiiladana waayo hogaamiyaalkii qabiilada madaxweyneyaalkii oo hoosuu oo qabiiladii madaxweyneyaashu waayo kow horta intii iyo gudaashu haadaan dad isfahansan dhinigoo in isla jeeda qabyaaladda inay yaraayaan ku gohonta cadaalad intii la waafaqo la mara macnaa ku gohonta tan horta macnaa malaaqida aan ka baaqee inii jaranjarada hoose qabiilada iyoona sii deersiyaan tan kale dawladaa lena una ismaamul hoosii lena ismaamulkan hoose wasaaradda cadaaladda tan garsoorka arrimaha gudaha dhammaan marka macnaa madaxweynaha laha ku bilaabo ilaa laamoo hoose inaysa saxay cadaalad ka dheexanta marka macnaa lagu wajaha yareenta midabta koorka iyo qabiilaysiga la helo kalsooni kor anqaado korta ama haska jiido korta bulshada shargaduudsan ama walshartabada hayta tanyeedee hooba marka macnaha la helo waybaa la helo doonee kalsooni iyo wanaag iyo isdhexgal kala dambeena la helaa ilaa maatinta amala kelimada aan ka dambeeyo
iyadana aan hagaajiyeen horta markastee wala unan ka nagnaqahayna cadaalad cadaalad cadaalad wala unan ka nagnaqahayna maybaban aragayna xalki xal keliya ah oo linku gudub karo faquuga iyo gabayaalaystiga oo may may boohan qabiile oo may linku gudub karo aan aragahayna cadaaladaas idan mahadsanyi reformka hadda laka sameeyey maxkamado laka sameeyo oo maamulka cusub ee madaxweyne cabdicasiis lafta gareen usuu ka sameeyo iidanku kuma hadnagaan maybaba aragaanay unu maxkamad cadaaladiiba beesa nagata hadda kor walihayt lakaraw racfaan qaaway mise had bilankii hataa beesa badiyo mise cadaalad balinka fiiriyaan hataa cadaaladiiba la gadado kor wal horay in jarjarya haayeen laakiin maybaba iidan rajeeyaan in lagu gudub mahmaa cadaalad leen dhawaado oo dawladda marka awoodiye lata isticmaalo mayba faquuqana ku yaraada kor qabiilisnimadana yaraada korta laakiin mahma cadaalada waayo mahma war kaste oo marka maybuaha war la qiibsado qabiilka beesgare warkasta hoob qabiil had qabiilkiya kobce laakiin may baban argaan dawladdii soomaaliya markay jari jartay deegaanadan adiiba ogayd soomaali lanka soomaaliga emir kasta iyo xor ahaay ini isu deg waan ku shaqeey iyo xor ahaay laakiin geek may baba aragahayta ini lisha shal qobqobi qabiilkii meelka may qabiilkiiba hadda geeg dhowr state ba ka jar qabiilka mayba hirshabeelka jar koonfur galbeedka jar jubbaland ka jar wal hal qabiil ley lakuyaab hata qabiilkii lanko kooti sidin qabiil an mayba madax an kahay inuu hada ka qasbanaada ini hadan qabiilkii maamul hebelow qabiil lahan suubi mayba malaaglin suubi hadan qabaa'ilidii nafsar iyo bisha shalguha marka may baaba aan argaanahay in cadaaladii la suubiyo dawladdii awoodiyey lata adeegsata marka maamulka usubna may baaba eedanka booriyaanahay in is wacyigelintaas ummada an sameeyo cadaaladaasna lahel hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum ciidiyadan warahmatullahi mahadsantiin waxaana samay bahaayana dhalinyaro iyo weliba odayaal ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir aadan cumar oo ah xubin ku mid a ururada bulshada rayidka aadan isaaq cali oo ku mid a dhalinyarada iyo malaaqa maxamed xasan barrow oo ku tirsan golaha malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya iyo dooda geeka oo gaada ay ku saabsanaata qabyaaladii faquuqa doorkii ay ka leeyihin iyo weliba dhinaga xun markii laga adeegsado bulshada dhatay ee barnaamijka anisiintabi ee dalmar ee sanaadana mayba ingroogi cabdinaasir inta barnaamijkan kolato hiradaka kulma doonna nabadiino